kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulshooy arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba anigoo axmed tifowa ayaa barnaamijkan soo jeedinaya maantana waxaan ku eegi doonnaa gabdho laga badbaadiyey in ay maraan gudniinka adag ee fircowniga haween laga joojiyey shaqooyin ay ka dabari jireen nolosha iyo waxbarashada carruurtooda iyo warbixin aan idinkaga hayno dhibaatada ay dhallinyaradu ku qabaan guurka xilliga ay shaqo la-aanta yihiin aan ku bilownee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo deegaanada hoostaga waxaa si xoogan uga jiray sannadihii lasoo dhaafay gudniinka fircowniga ah taas oo dhibaatooyin ay kala kulmeen haweenkii lagu sameeyey balse waxaa sannadkan sii dhammaanaya laga badbaadiyey in ka badan labaatan gabdhood kadib wacyigelin kooxo dhallinyaro ah oo la dagaalama gudniinka fircooniga ah ay sameeyeen faham badan oo ay dadku ka qaateen waxaa suuragal noqotay in gabdho badan aan lagu samaynin gudniinka fircooniga ah halka kuwo kalena laga badbaadiyey iyaga oo xaaladooda caafimaad ay aada u liidato shukri baryare oo beledweyne ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixin ku aadan tan iyo laba kun iyo lix iyo tobankii dhallinyaro u badan haween ayaa magaaladani beledweyne iyo deegaano hoos yimaada ka waday wacyigelin la xiriirta sidii gabdhaha yaryar looga badbaadin lahaa gudniinka fircooniga ah oo dhibaato badan ku haya haweenka maryan cabdulla xasan oo ah guddoomiyaha ururka ka hortaga gudniinka fircooniga ah ayaa sheegaysa in wacyiga bulshada wax badan iska bedelay sanadihii dambe taas oo muujinaysa in sanadkan sii dhammaanaya ay ka badbaadiyeen gudniinka fircooniga ah in ka badan labaatan hablood oo da-doodu u dhaxayso toddoba ilaa saddex iyo toban sano jir kadib wacyigelin badan oo ay sameeyeen sidoo kale waxa ay sheegtay in ay jiraan tiro ka badan shan iyo labaatan gabdhood oo gargaar ay u sameeyeen kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah oo qaarkood iyaga oo dhiigbaxaya dadaal uu ururka sameeyey lagu geeyey isbitaallo sidaana ay ku heleen daryaal caafimaad waxa ay tilmaamtay in hawshan ay sii wadi doonaan inta isbeddel la taaban karo uu ka imaanayo fahamka dadka ku nool gobolka hiiraan ee dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ah ayna u adeegsadaan warbaahinta gobolka iyaga oo kaashanaya dhakhaatiirta iyo culimada gobolka ku nool maryan ayaa sooma u sheegtay in haweenka beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ay u qabtaan siminaaro ku saabsan joojinta gudniinka fircooniga ah bil walba saddex jeer taas oo wax badan ka bedashay fikirka hooyooyin badan oo qorsheynaya inay gabdhahooda u gudaan gudniinka dhibaatada badan ee fircooniga
meelaha wacyigelinta aan ka sameyno waa magaalada gudaheeda afarteeda xaafadood iyo tuulooyinka ku hareereysa magaalada inagoo weliba wacyigelintaasi ku sameyno siyaabo kala duwan amaraadii haloo marsiiyo bulshada waxaan wax ugu dhaadhicinaa ama haweenka samey waxaan wax ugu dhaadhicinaa labasi waxaan adeegsanaa codka culummada degmada iyo sidoo kale codka dhakhaatiirta gudniinka fircooniga ah oo dhaqan soo jireen u ah soomaalida ayaa gabdhaha ku reeba dhibaatooyin noloshooda oo dhan saameysa waxyeelada ugu badan waxa ay la kulmaan xilliyada dhiigga caadada guurka iyo dhalmada deeqa axmed cabdulle oo dhibano u ah gudniinka adag ee fircooniga loo yaqaano ayaa sheegtay in marka laga hadlayo gudniinka adag ay damqato oo ay xasuusato dhibka ay kasoo martay waxa ay tilmaamtay in afartan sano ka hor lagu guday tuulo qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jirta beledweyne haddana ay haysato toddoba caruura oo saddex ka mid ah ay habla yihiin waxa ay sheegtay in wakhtigii ugu horreeyey ee ay caado ku dhacdo ay dareentay xanuuno ay ka mid yihiin dhabar xanuun kaliya xanuun iyo caadada oo mararka qaar ku ceshoonta xanuunadaas ayay la nooleyd oo ay gabarnimadeedii ilaa iyo ay ka ilmo dhammaysay si joogto ah u dareemi jirtay
gudniinka fircooniga ee nolosheedao dhan waa ila qaatay ilaa liigu samey ilaa nolosheedao dhan ilaa iyo aan dhaqmaada ku jirin oo ilmahan dhalaya dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga eh waa sida dhinaca dhalmadoo kaleenta qof markuu dhalaayo oo la jarjaraayo dhinaca caadadoo kaleenta xitaa cuduro badan waxay leeyahy isfagjinaad badan oo soo nonoqto dhiigbax dhibaatooyin aad u xoogan uu leeyahy wax lasoo kooba kara ma ah gudniinka fircooniga ah oo dhaqan ahaan soomaaliya muddo badan ka soo jiray waxaa ku shaqaysta dumar ku nool magaaladani beledweyne kuwaasi oo qaarkood dhaqaale ahaan ugu tiirsan balse markii ay ka faa'iidaysteen wacyigelinta ay go'aansadeen joojinta ku shaqaynta farsamada gudniinka adag ee loo yaqaano fircooniga deeqo oo ka mid noqoto hooyooyin dhowr maalin qaata wacyigelinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah ayaa sheegtay inay garwaaqsatay dhibaatada uu leeyahay gudniinkan gabdhaheedana ay ka dhigtay gudniinka nooca loo yaqaano sunniga labaatan meeyo sano ka hor balse aabbaha caruurtooda uu kasoo horjeesaday sida gabdhihiisa loo guday laakiin ay ka dhaadhicisay dhibaatada uu u geysanayo oo ay iyadu soo martay kadibna uu ku qancay maama deeqa ayaa hadda isku dayaysa in ay ka qayb qaadato wacyigelinta oo ay hooyooyinka xaafadaha la degan ay u sheegto in ay ku daydaan iyada si aysan caruurtooda dhibaato u marin maya maya n sida ani liigu gudi ma sameynin sunnada ayaan u guday gabdhahayga maadaama ani dhibaatooyin badan gudniinkaan kusoo maray gabdhahaygani dhibaatada ani aan soo maray ma ku sameyni waxaan ku sameeyey sunnaan u guday ha ha in badan way jiraan aabeelka soo horjeeda oo dhahayo gabdhaha sidoo kale inta dhinaca guurka waa ka halaaba ama gabdho waxay noqonayiin halaabay oo sida gabdhaha la dhahayo wicilay dheleen camal noqonayo fircoona loo gudaa qofka duu fircoona loo gudo yacni ma aha guurkiisa gadaal u dhaca camal balse aniga odayga waan ka dhaadhiciyo waxaan dhahay dhibaatada ani aan soo maray gabdhahaygana ma marayaan isaguna waa u aqbalay shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne way mahadsan tahay waryaheenna shukri oo warbixintaas nala socodsiinaysay marka uu qofka qaangaar noqdo waxaa maangiisa ka guuxaya waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in uu guri yeesho iyo inuu ka fakaro ruuxa ku habboon ee u doori lahaa noloshiisa waa go-aan u baahan taxadar dheeraad ah marka ay timaado arrimaha guurka iyada oo ruuxa uu gaarayo go-aan noloshiisa dhan saameyn ku leh guurkana waxa uu u baahan yahay sidoo kale ka fiirsasho iyo inaad si qoto dheer u ogaato ruuxa kugu habboon nolol ahaan waxaase jirta dhallinyaro badan oo la aaminsan yahay inay ku degdegeen guurka oo markii dambe qoys burbur ku dhacay sababaha ugu weyn ee ay dhallinyaradaas qoyska ay uga burbureen waxaa lagu sheegay intooda badan inay tahay inaysan shaqaynin waxaa jirta kala duwanaansho ay dhallinyaradu ka qabaan aragti ahaan guurka xilliga ay shaqo la-aanta yihiin cabdicasiis macalin nuur ayaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan axmed cabdi aqalgalkiisa waxaa kasoo wareegatay toddoba bilood waxa uu la aqalgalay xaaskiisa almaas cabdi isaga oo shaqo la-aan ah kadib markii uu waayay shaqo uu raadinayay muddo saddex bilood ah mudnaan gaara uma kala lahan cabdiraxmaan guurka xilliga baagamuudada iyo markii uu qofku shaqeeyo waxa uu garab ka helaa hooyadiis iyo aabihiis oo ka taageera marashada iyo masruufka inkasta uu dareensan yahay in arrintaasi ay culeyskeeda leedahay cabdiraxmaan oo ah wiilka keliya ee qoyskiisa ku jira ayaa tilmaamay in dhibaatada ay bulshada kaga imaan karto ay tahay in xaaska lagu diro iyada oo la sheegayo inuusan shaqeynin sidaas daraaddeedna ay ka madax bannaanaato halkaasna uu kaga burburo qoyskiisa waxa uu sooma u sheegay inuusan helin lacag ka dheeri ah biilka guriga gabadhana ay u baahan tahay inay soo dukaamaysato ama ay aado goobaha dalxiiska isagana uusan awoodin balse ay xaaladdu noqotay si ka duwan fikirkii uu qabay guurka ka hor caqabad waa la kulmi karaa maayo maadaama qofka uu wax walba u baahan karo maadaama aan karno qofka oo haweenada ay u baahan tahay shoobin shoobin iyo inaa israacdaan habeen habeenada qaar xataa casho iyo waxaad sameysaan magaalada aadaan dalxiis dalxiis aadaan maadaama aad tihiin dad oo guurka ku cusub misena aada iyo aada isku jecel misena aadan misena aadan awoodin wixii waxdheefkii maadaama laakiinse in badan inta badan waxaa naga saaciido dhanka waalidka sidoo kale waxaa ka mid ah caqabadaha aan la kulanno in la dhaho qofka oo haweeneyda in la dhaho ninkaas maadaama uusan shaqeyn oo hooy canjeer isi ah adigana aa la joogtid taasaa ka mid ah caqabadaha aan la kulmo waxaa jira in kale oo aan taageersaneyn aragtida cabdiraxmaan sida maxamuud cabdinaasir oo fikir ahaan qaba inaysan habbooneyn in la guursado xilliga shaqo la-aanta maadaama uu qoyska kaga burburi karo dhaqaalo la-aan darteed waxa uu hadda ku guda jiraa shaqo raadis si uu u dadabgalay markii ay u suuro gasho helidda fursad shaqo markaas uu aaminsan yahay inuu xallin karo wax kasta oo ay u baahato gabadha uu guursan doono maxamuud waxa uu horay markhaati uga soo noqday kala tagga lamaane ee asxaab ahaayeen shaqo la-aan darteed isaga oo qorsheynayo inuu guursado markii uu lacag ku filan meel dhigto gabadha uu shukaansadana uu hadda la sii wadaagay hadda waxaan ahay shaqo la-aan waxaa muddo wada soconaa gabar xiriir muddo badan nala dhexeeyey markaan shaqo helo waxaan jeclan lahaa inaan dib u midoobno oo mustaqbal iyo reer aan dhisano shaqada marna kuma fikirin inaan micnaha anigoo shaqo la-aan inaan micnaha aan guursado waa in badan oo isku dayay balse shaqada waxay tahay shaqada waxay u baahan tahay dadaal fara badan marka dadaalkaa ku jira weli dadka ka faallooda arrimaha qoyska qaarkood ayaa ku dhiirigeliya dhallinyarada inay guursadaan xilliga ay isdaberi karaan dhaqaale ahaan markaas oo ay ka hortegi karaan waxyaabo si fudud guriga uga dumin lahaa maryan cumar oo muddo lix sano ah ka shaqaynaysay arrimaha la talinta qoyska ayaa sheegaysa in shaqo la-aanta iyo guurka aysan meel wada geli karin qofkana looga baahan yahay inuu dejiyo qorshe fog ka hor intaysan aqal dhisan waxa ay tilmaamtay in dhallinyarada keliya ku fikiraysa siday caruur u dhali lahaayeen in qaar ku daysan rabay asxaabtooda ay kala taliyeen in marka hore helaan shaqooyin kadib ay qorsheeyaan guur ay ku guulaysteen maadaama ay diiwaan gelisay kow iyo toban qoys oo arrintaas darteed u burburay maryan cumar ayaa xustay guurka xilliga baagamuudada lagu dhaqaaqo aanan taageero dhaqaale lahayn inuu ku dambeyn karo kala irdhoobid taasna aysan u wanaagsanayn labada qof ee isdoonaya iyada oo kula talinaysa in dhallinyarada aysan fiirin baahida jinsi ee haysa balse ka fikiraan duruufaha kale ee jira sida dhaqaalaha qofka dhallinyarada ah haddii uusan shaqo haynin ay sababa ha ku imaato shaqo la-aantaas waxaa wanaagsan guurka inuu dib u dhigto caqabado fara badanaa ka dhalanayo qofkii haddii uusan shaqo haynin cid caawisana uusan haynin caqabado fara badanaa ka dhalanayo ay kamid tahay in reerkii uu burbu ku imaado oo markii hore waxaa laga yaabaa jacayl caatifad in la isku soo raacay laakiin maalmo ama sanad ama bilooyin haddii la wada joogo waxaas way dhammaanayaan nolosha dhabta ahaa loo soo geli doonaa waxaana ka dhalanaysa in reerkaasi uu burburo in dhallinyaradu helaan fursado shaqo oo ay ku maarayn karaan noloshooda waxay ka dhigaysaa kuwo ku dhiirada guurka oo haatan qaarkood ka hor istaagsan caqabado ay ugu weyn tahay shaqo la-aanta
adduunyada nin doofiyo ninkii degan dhulkii hooyo adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dhergiyo nin dhowr qaday andheefay dhergiyo nin dhowr qaday andheef andheefay dgiyo labood baa hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala dgiyo labood baa hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafoorkay kutaala ana dhaawaygii jaylidibkaasaan dhedhedheeliyahay ana dhaawaygii jaylidibkaasaan
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya haween ka shaqayn jiray dhismaha guryaha dhagaxa ah ee muqdisho ayaa laga joojiyey howlihii ay qaban jireen sababa la xidhiira inaysan awoodin qaarkood ayaa howshan ku soo shaqaynayay muddo ku dhow toban sano waxaana ay ka walwalsan yihiin maaraynta nolosha qoyskooda oo hadda ku dabaraan lacaga dayna shukri caabi oo muqdisho joogta ayaa soo jeedinaysa warbixintan ilaa iyo shan iyo toban haweenah oo ku nool muqdisho kana shaqaysan jiray shaqada dhismaha guryaha dhagaxa ah ayaa xilligan wajahaya shaqo la-aan kadib markii loo diiday shaqadii ay hayeen faadumo maxamed faarax oo ka mid ah haweenkaas oo muddo toban sana ah ka shaqaynaysa dhismaha guryaha ayaa sheegaysa inay u ahayd shaqo muhiim ah oo ay ka dabarto nolosha caruurteeda waxay tilmaamtay in sababta looga ceeriyey shaqadan aysan ahayn mid cad balse ay u sheegeen keliya dadkii maamulayay shaqada inaysan qaban karin oo ay dhibaato ku tahay inay kasii shaqeeyaan dhismaha guryaha dhagaxa ah faadumo ayaa sheegaysa in markii horeba aysan u ahayn mid joogto ah shaqadan maadaama marar ay ahayd mid la waayo mararka qaarna la heli jiray haddase dhibaatadaas mid ka daran ay dareemeyso aan ku dhalanaan iska dhex joognaa waa oon iska joognaa ilaaha mahadda lehe maalintaan dhagaxa soo helnana ilmahaan dabka uga shubanaa maalintaan soo waayno kafaaro qabiilkaas naloo sheegto ama xoog yari naloo sheegtana waan kasoo tagnaa ilmahana ilmo laygu furay aan u shaqaystaa dadka guryaha iskale ninaaba dhahaa naagu ima soo agrogso karto nina wuxuu leeyahay nin hadda dabaq dhistay anagoo shaqadii la bixiyey aan soo istaagnay anigii islaan kaleeto markaan soo roogsanay shaqadiina la baxshay uu nagu daray asaguna yimid markaas
ragga ka shaqeeya dhismaha guryaha dhagaxa ah ayaa u arka mid aan sahlanayn in haweenka ay wax ka qabtaan shaqadan oo ay culays badan ku dareemayaan maxamuud cismaan faarax oo ka mid ah dadka ay wada shaqeeyaan faadumo ayaa sooma u sheegay in shaqooyinkan ay haweenka qaban jireen ay ahayd kuwa kaalintooda ay kasoo baxa iyaguna ay ka caawin jireen qabashada howlaha culus waxa uu sheegay in sababaha ay tuhunsan yihiin in shaqada looga reebay haweenka inay tahay in dhismaha ay u badan yihiin ragga oo dadka loo shaqeynaya ay bixinaya lacagta maalinkii lagu shaqeeyo aysan aamini karin in shaqada dadka qabta ay ku jiraan haween ayna cadaadis dhanka shaqada ah aysan ka imaanin shaqaalaha iyo injineerada balse ay tahay dadka loo shaqeynayo maxamuud iyo saaxiibadiis waxay kusoo baraarugeen iyaga oo haweenkaa ka maqan shaqada muddo laba maalin ah iyaguna aysan waxba ka qaban karin sida ay wax u dhaceen waxaan ka caawina oo kale shamiitadoo kale dhagaxa oo kale markii qaadiyaan oo ninka meel kore uu saaranay oo kale annagaan ka qaadna ayagoo gudbinaa markaas hooyooyinka markay nala shaqaynayeen waa madadaalooyin badan iyo qosol badan iyo waxay nooga sheekaynaan taariikho hore oo sabin sabinka ah annagana intaasa usii bagnaa maamooyinka sheekadooda iyo taas darteeda annagan aan ku jecelnahay inay naga maqnaadaan ma rabno
lacagaha ay ka hesho shaqadan faadumo maxamed oo u dhaxaysa lix ilaa iyo toddoba doolar ayay kaga dabari jirtay waxbarashada oo ay kaga bixin jirtay laba caruur ah oo ay dhashay oo hadda jooga heerka jaamacadda maamo faadumo ayaa dhinaca kala sheegtay in dhibaatada ay ku qabto shaqadan aysan yareen ayna jeclaan lahayd inay hesho maalgelin ay ku samaysato ganacsi yar oo ay ku maareyso noloshooda maadaama aysan xilligan shaqo haynin
maxaa tidahdaa hooye macaan haddii wax nala siiyo qof qofka adiga xalahan qaada hadii layihahna waa qodob haddii layihah iska soo celi lacagtaas lafaha iska soo celi faa'iidadana ka reebo waa nimco nimca ku sugwa ganacsi layga caawiyo ama shaqa hayar laygu dalyaa iyo maxaa tidahdaa hay meel soo haaqa la yeliyaa iyo ama badar waxu soo kara la yeliyaa iyo adiga taasaa iroon
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ayaa sheegay inay ka maamul ahaan ay baaritaano ku sameyn doonaan sababta keentay in haweenkaas ay waayaan shaqadii ay qaban jireen sabab la-aan waxaay sidoo kale sheegtay inay diyaar u yihiin inay dhiirageliyaan haweenka ka shaqeeya dhismaha oo ah kuwa qabta shaqooyin adag oo u baahan karti dheeri ah ka maamul ahaana ay qaarkood horay ula kulmeen balse maamulka uu diyaar u yahay inay ka qayb qaataan shaqo u abuurista haweenkan
intaas ayaan maantana kusoo gebagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee loo joojin karaa gudniinka fircooniga oo dhibaato badan ay gabdhuhu kala kulmaan nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacad jiddan mahadsanidin